waa maktabadda duubista cajaladaha ee alhuda nairobi kenya oo idiin soo gudbinaysa muxaadaradani
magacooduna uu yahay qisadii salmaan alfaris ee khayrdoonka ahaa muxaadaradaas waxaa soo jeedin doona sheekh mustafa xaaji ismaaciil falyatafadal mashkuuran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظ... إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد sida walaaluhu qoondeeyeen waxaan ka warami doonaa qisadii ku saabsiisanayd islaamnimadii salmaan alfarisiy abu cabdullah salmaan ibn اlislaam ninkay culamaai taarikh ku tilmaamaan salmaan waa صaxaabi jaliila oo saxaabadii waaweyneyd ee nebiga ka mid ah salawaat اllahi wasalaamu calayh waxaanu ka mid yahay saxaabadii cilmiga iyo zuhdiga ku caanbaxday waa nin saxaabiya oo raggii cilmiga ku caanbaxay ka mid ahaa isla markaana ka mid ahaa raggii zuhdiga ku caanbaxay waayo waa ninkii amiiru lmuslimiin laga dhigay inuu ka taliyo beershiyadii hore markay muslimiintu qabsadeen magaaladii madaa-in la odhan jiray isaga ayaa waali looga dhigay madaa-in madaa-in waa magaalooyin yaryar oo boqoradii beershiyii hore ay samaysteen oo iminka iska xaafaduun dacalkeeda ku taalla magaaladan hadda baqdaad la yidhaahdo madaa-in markaa waa magaalo qusuur kala googo-ana toddoba magaalo yararoo isku naban qusuur kala googo-ana alqasri albaydaana uu ku yaalay gurigii caddaa guriga la odhan jiray ee looga talin jiray dowladdii beershiya dhulka markay muslimiintu qabsadeen waa ninkii loo dhiibay maca daalik waxaa la yidhaahdaa wuxuu diiday xataa meel la galo geed buu iska hoosaadhsan jiro markii dambea layidhah aan guri kuu dhisno ninkiibuu u yeedhay saxaabigee guriga dhisayo wuxuu yihi maxaad dhisi doontaa waxay ku yidhaahdeen mid haddaad istaagtana madaxaagu gaari doono hadaad iskala bixisana cagahaagu aanay in badan iyana gaari doonaan yacnii kookh yar uunu aada hadhsato halkaasuu nolosha ka joogay qisasku markay yihiin sheeko dhab ah oo dhacday way ka cibro badan yihiin waxyaabo badan oo kale bini aadamkana way kaga raad badan yihiin salmaan qisadiisan aynu ka warami doonna waa qiso tilmaamaysa qof bini aadamah oo xaq raadiyey innagu waxaynu naqaanaa oo maanta agteenna ku caana safarada xoogsitagga ah in dunidao dhan loo meero halka u dambaysiiyo halka u horeysaba la maro safar xoogsitaga inta hadhayna inay ku wareysato oo warka ugu quruxda badan le kaa maqlaanu noqdo hebel wuu gala laakiin waxaynu marka kan akhriyi doonaa safarkaa ka gedisan safar uu safray nin qoys ladan ka dhashay oo hanti haystay oo mujtamaciisa ka tirsanaa laakiin safarkiisa oo dhami uu ku salaysayay inuu xaq raadiyo inuu xaq baadi doono safarkiisa uu ku salaysan yahay walidaalik qisada tan waxaan jeclay inaanan riwaayaadka tirada badan lee taariikhtu soo arooriso soo qaadanin ee aan soo qaato oo qura hal xadiis ama hal qiso oo sanadkeedu xasaniyey yani imaamu axmed xadiidka uu soo saaray oo rijaalka sanadkaa ku jira dhammaantood rijaalu صaxiix ba ay yihiin ilaa iyo ibnu isxaaq mooyaane rijaal iqaat ay yihiin ibnu isxaaqna uu rajul xasanu lxadiida yahay xadiidkaasi oo culamada xadiidku ay ku tilmaamaan inuu sanadkiisu xasan yahay xadiidkaasi markaa wuxuu ku saabsiisayay waa salmaan alfaris iyo isagu iska waramaya u waramaya saxaabi kale oo yar markaa cabdilaahi bnu cabaas saxaabigii la odhan jiray buu u waramaya waxaanu uga waramayaa taariikhdiisii nololeed ee xaqraadinta cabdilaahi bnu cabaas markuu xadiidka warinayo wuxuu leeyahay waxaan ka qaaday min fii afka salmaan baan xadiidka ka soo qaaday buu leeyahy cid kale igama waramine salmaan laftiisa ayaa warka ii sheegay dhacdada tan waxaynu ka fahmi doonaa marka haddii alla yidhaahdo inaanay wada sax ahayn in laga dhigo qofku inuu majbuur yaho aanu waxba haynin qofku inay bii-ada uu ku nool yahay iyo duruufta ku weegaarsan aabbiyo hooyaha dhalay iyo hidaha iyo taraa cidduu ka tirsan yahay iyo caqligiisu intuu zakaagiisu gaadhsiisan yahay intaasuun inay xukunto oo uu yahay munfacil yacni qof isaga wax loo tilmaamo oo markaa aan ka dhex bixi karin inuu yahay aynu tilmaamno insaanku hadduu niya saadiqa la yimaado ikhlaasuu ku jiro dhab ay ka tahay waxa kani uu raadceeyo inuu gaadhi karo isagoo duruufta uu ku nooliyey iyo bii-ada uu ku nooliyey iyo waxoo dhamme ay dhanka kale taagan yihiin waa xujada dadka caajisiinta ah xujada tidhaahdo dee maxaa sameeya duruuftaa sacab ahayd meeshaan ku noolayn baa caynka ahayd noloshaa caynka ahayd nolosha caynkaasoo dhan waa la bedeli karaa hadday dhabkaa tahay waa xujada dadka kusaalaha dadka caajisiinta ah waxaa mudan runtii inaan tilmaamo intaynan qisadaba bilaabin sheekha la yidhaahdo maxamed ratib anabulsi oo ka waramaya siirada saxaabiga kan ayaa wuxuu muqadamo ka dhigta sheekhaasi oo ka waramaya siirada saxaabiga kan ayaa wuxuu muqadamo uga dhiganaya markuu masalada ka waramayo wuxuu leeyahay insaanku hadduu xidhxidho ay dhab ka tahay oo ay casiimadu jirto inuu xaqa gaadhi karo aan misaal idin siiya buu yidhi mitaalkiisaasi wuxuu ku bixiyey runtii mitaal maanta aada hariib dadkan maanta jooga ugu noqon kara wuxuu misaal u qaatay nin konton iyo shan jir ku soo gaadhay isagoo umiya konton iyo shan sannadood ku soo gaadhay isagoo umiya dabeetana go-aanka a qaatay inuu waxbarto qoraal iyo kitaabo bilaabay qur-aanka xifdigiisii ku xigsiiyey sulamkii sharciga ee shareecada loo marayey maray dabeetana noqday sheekhii masar ugu weynaa shaykhul azhar masar ka noqday waa nin konton iyo shan jir waxbarasho ku bilaabay qoraal iyo akhris iyo qur-aan la xifdiyo isla markaasi gaadhay inuu noqdo shaykhil azhar sagaashan iyo lix jir buu ku dhintay markii dambe wuxuu leeyahay shaykhul azharkaasi min rajul laa yaktub walaa yaqra fii sini hamsa wa hamsiin ku gaadhay ayuu ahaa buu leeyahy laakiin markuu go-aankan iyo casiimada tan qaatay wuxuu noqday inuu shaykhul azhar noqdo muddadaa yare kooban ilaahayna wuxuu inoo tilmaamayaa kullan numidu haaulaa'i wa haaulaa'i min caطaa'i rabbik wama kana caطaa'u rabbika maxduura idan waxaa aada u habboon inaynu qisada tan u fiirsano salman alfarasi radia allahu canhu wuxuu ku bilaabaya wuxuu leeyahay waxaan ahaa nin farisiya farisigu waa persian irani min ahli asbahan magaalada asbahan la yidhaahdo ama gobolka asbahan la yidhaahdo u dhashay tuulada jayum la yidhaahdaan ka imi buu leeyahy tuulo jay ayuu xadiidkaasi tilmaamaya riwaayadka qaarkood baa jayaan sheegaya magaca qaarkood alfaada laakiin waa lafdi farisi iyo xadiidkan laakiin xasanka ahi wuxuu ku tilmaamayaa jayun in tuulada la yidhaahdo idan waa nin reer asbahaana reeraan ka tirsanaa tuuladaasi ku dhashay aabbahayna wuxuu ahaa buu yidhi dihqaanu qaryati dihqaanka waxay idhaahdaan odayga magaalada cumdaha u ah ninka dee hantida iyo maalka iyo maamuuska iyo diin iyo waxba looga dambeeyo ee magaalada odayga ka ah ayuu aabbahay ahaa waxaa meeshan ka muuqata salman inuu nin meel fog ku dhashay yahay jaziira alcarab meel ka fog inuu ku dhashay inuu yahay nin ka dhashay usuro ama qoom dabka caabuda halkaa waxaynu ka dareemaynaa inuu yahay abcad insaan can ilxaq inuu ka tirsan yahi dadba kii xaq ugu fogaa nin dab caabudaya oo tuulo yaroo jayil la yidhaahdo ku dhashay oo beershiya dhexdeeda ku taalla waxa kaloo uu sheeganayaa aabbihii inuu dihqaan ahaa macnaheedu waxa weeyaan nin reer ladan ka dhashay inuu yahay reer ladan markuu qofku ka dhasho abnaada dadka wax haystaa ay dhalaan waxay ku dawaqaan xoolaha iyo tumashada iyo magaca iyo maamuuska iyo waa qof mashquula buu noqdaa qolada malaaxidadaaba waxay yidhaahdaan kuwa adduunka waaye aakhire ku werwareega bay yidhaahdaan qolada malaaxidada ah isku markuu adduunka waaye bay yidhahdeen unbuu yidhahdaa aakhira raadacaynaya yacni waxa weeyaan qofka adduunka haysta waxa ku badan waxyaabaha qofka bini aadamkaa xaqa ka weeciya qofkaasee waxba haysanini dee maba jiro wax badan oo xaqa ka weeciya waxaa ka muuqata salman alfarasi inuu ka dhashay qoys laban laakiin uu xaq raadinayay qur-aanku dad badan oo qoysas laban ka dhashay oo xaq raadiyey oo godobgalu ka waramay fa'wuu ila lkahfi yanshur lakum rabukum min raxmatih wayuhayi lakum min amrikum mirfaqa kuwii godka u hooyanaya asxaabulkahfiba waxay culamaai taariikh tilmaamaan inay ahaayeen qoysaskii ladnaa iyo boqortooyada raggii ka tirsanaa inay ahaayeen salman alfarisi wuxuu kaloo sheegay wa kuntu axaba khalqi illaahi ilay guri ladanoo qura kamu dhalin guri lagu jecelyo ka dhashay waxaan ahaa buu yidhi aabbahay miduu dadba u jecel yahay ilmuhu wuxuu ariiq labaad ka fakeraa markaanay faamiliga isku fiicnayn laakiin ninkani wuxuu leeyahy faamiligu waana ladnaa waana laygu jeclaa sidaa daraaddeed waa waxyaabo wada tilmaamaya inay ariiq labaad inuu qofku ka fakera inay inaanay sokaynin waxa kaloo uu sheeganaya uu leeyahy aabbahay jacaylku ijeclaana wuxuu gaadhsiiyey buu yidhi inuu iila dhaqmo sidii inan yaroo jaariyada oo xataa intuu ii cabsado mararka qaarkood uu guriga igu xidhaba sida lai ilaalinayo lai koolkoolinayo gurigaaba marmar laygu xidhi jiray taasina waxay keensatay buu leeyahy inaan diintayadii aada ugu dadaalo majuusinimada ahayd dabcaabudka ahayd ilaa yaan ka noqday buu yihi qaini naar yacni qaini naarku waa imaamkii oo kale ninkan dabka hurinaya ee habeen iyo maalinba usoo jeeda caabidkee dee looga dambeeyo sheekii diintaba ilaan ka soo baxay buu leeyahy oo ninka aan ogolaanayn dabka kale inuu saacadba damo ayaa noqday buu leeyahy waxay sheegaysaa markaa majuusinimadiisii halka ay la gaadhay kadib ayaa wuxuu leeyahay aabbahay baa maalin maalmaha ka mid a aabbahay wuxuu lahaa buu yihi dayca cadiima xoolo weyn buu lahaa xoolo badan dabeetana maalin buu guri iyo dhismuu wuxuu kaga mashquulay xoolaha iyagii kale tirada badnaa kadib ayuu aabbihii wuxuu ku yidhi yaa bunay inii qad shugiltu fii bunyaani hada alyowm can daycati fadhab faطalichaa aabba maanta waan xoolihii iyo arrimaheena maamulkoodii waa ka mashquuloo dhiskan baan ku mashquulaya bal maanta bax buu yidhi oo waxaad isku daydaa inaad soo ilaaliso beeraheenni iyo xoolaheenni iyo wixeenni inaad soo eegeegto bal maanta isku day salmaan wuxuu leeyahay sababtaasaan gurigii kaga soo baxay waxaanu i faray bibacdi maa yuriid markay aan soo baxay anigoo kusii socda dhankaasi ayaa waxaan soo maray buu yihi qolo kaniisad ku jirta kaniisad kanaystii nasaarada ka mid ah kaniisad kiristan ah qolo ku jirta dabeetana waxaan maqlay buu leeyay kiniisadaas oo lagu tukanayo oo baryadoodii iyo allabarigoodii baan maqlay horena waxaasoo kale uma maqal buu yidhi anuu diintaydun baan ku ekaaye taa kale horeba wuxugama maqal maadaama aan ahaana nin la ilaalinayo inta badan guriga iyo meelahan iskaga xidhan waxba kama warhayn buu yidhi markii aan codadkoodii iyo wuxoodii maqlay ayaan isiri buu yidhi war bal horta qoladana maadeegteed waxay meesha ku hayaan waa nin fitradiisa ay ku abuurantay inuu xaq raadiyo fitradiisa waa ta'amul walbax inuu wax baadho markaa waxaan sidhi buu yidhi bal eeg nimanka kani waxay hayaan waanu soo galay buu yidhi waxaan arkay sidii ay u tukanayeen iyo cibaadaadkii ay samaynayeen waxaan markaa dareemay buu yidhi dabkaygii inay tari dhaanto diintan kale ee meesha lagu haysto iyo sidan ilaahay loo caabudayaa inay ka roon tahay dadkii anigu aan hurinaya aan caabudayay markii aan arrinkoodii baan jeclaystay buu yidhi sidii aan markaa u u baxsinaye u raacraacayay nimankan warkoodii ayaa cadceediiba dhacday buu yidhi maalin dhab buu ku qaatay meeshii iyo warraadinteedii cadceeddii markay dhacday oo aanan aabbana wixii uu ii diray qabanin ayaan su-aal weydiiyey buu yidhi nimankii waxaan ku yidhi waree dhaha diintan a haysataan ee ilaahay ku caabudaysaan waxaan rabaa asalkeedii inay iga warantaan meesha asalkeedu yaallo maadaama ninkan xaqiiqo raadinaya wuxuu rabaa inuu ogaado gunteeda wadaad beershiye joogo kristana un inaanu ka qaadanin ee bale xaqiiqada diintanba inuu soo ogaado sida daraaddeed waxaan ku yidhi buu yidhi ayna aslu hada diin diintan asalkeedii iga warrama waxay igu yidhaahdeen buu yidhi diintan asalkeedii sham bay jirtaa sham baa asal u ah waan ka soo noqday buu leeyay markaa waxaa meeshan ka muuqata salmaan isagoo nin dhallinyaro ah oo yar inuu yahay nin xaqiiqo raadinaya nimaan ku kalsoonayn un dadku waxay iska haystaan inuu iska haysto nabigu wuxuu leeyay laa takunuu immaca taquluuna in axsana naasu axsanna wain dalamu dalam ha noqo ha odhanina buu nebigu yidhi anagu dadkun baanu iskala soconnaa dadku hadday wanaagsanaadaanna waan wanaagsananaya hadday xumaadaanna waan xumaanaya ee wuxuu nebigu inoo tilmaamaya qofka muslimkii inuu mar kasta isagu wanaagsanaado dad baa xun inaanu xumaanin waxa uu yahay salman alfarasi nimaan ku dhaqmaynin inaa wajadnaa aabana calaa umma wainaa calaa aahaarihim muhtaduunkii aabbayaasha ayaa diin haystay unaana natii baanu iska haynayna aan ku dhaqmayn laakiin xaqiiqu raadinaya nimankii wuxuu ku yidhi asalkii diintan buu weydiiyey wuxuu kaloo yidhi bal meeshiinaasi hadday cidi ka timaado ila soo socodsiiya reerkoodii buu ku noqday aabbihii iyo baadidoonkiisiiba ku dawakay oo baadi doonayay ayuu u yimi ay bunaya ayna kunta buu ku yidhi aabba xaggaad ka dhacday meeshii aan kuu diray miyaanan kula ballamin buu yidhi wixii aan kaala ballamay meeye salman xaqiiqadu u sheegay aabba buu yidhi qolo halkan oo kiniisad ku jirto tukanaysaan soo maray diintoodii markii aan arkayna waabay cajab gelisay sidii aan ula joogayna cadceeddii baa ku dhacday odagii markaa wuxuu ku yidhi laysa fii daalika diini khayr diintan aad sheegaysay aad u tagtay qolada tan khayr kuma jiro diintii aabbayaashaabaa ka khayr badan dabkaaga haysa buu leeyahy salmaan wuxuu yidhi kalaa wallahi inahu la khayru min diinina mayaabo ilaahay baan ku dhaartay tani iyada teena dhaanta tanaynu haysanay ee dabka la caabudayay tan baa dhaanta odagii markaa waxbaa qob yidhi wuxuu isiri wiilkaba waa lagaa kaxaysan sow kan maha arrinkii fogaaday wiilkana aada buu jecla waana nin maalqabeena wiilkiiba wuu xidha wuxuu yihi gurigaa ku xidhnaada yuubixi isagoo uga cabsi qaba inuu dee diintan ka baxo laakiin insaanka in la qanciyo oo wax loo sheego oo wax la bara xejisa laakiin xadhig iyo xabsi ma xejiyo xadhig iyo xabsi marunbu qofku jaanis ku helaya uu kaaga baxo bas tiraada xadhig oo xabsi oo ilaali oo caynkan intaa kuma ilaashamayo wuxuu ku ilaashamayaa inaad wax barto oo qancisid oo wax u sheegtid salman alfarisi wuxuu leeyahay halkiibuu aabbahay igu xidhay fariin baan u dirtay buu yidhi nimankii kiniisadda waxaan ku idhi buu yidhi haddii sham cid tijaari ay ka timaado dadka ugu badanee waayadaa un dee socon jiray waxay safarada tijaarada sida safar tijaari hadduu sham ka yimaado buu yidhi ila soo socodsiiya kadibna safar baa sham ka yimi waa loo yimi oo waa loo sheego waxaa la yidhi safar tujaara baa sham ka yimi salmaan wuxuu ku yidhi marka ay dantooda iyo muraadkooda dhammaystaan ee ay noqonayaan markaa uunu soo ogeysiiye safarkani markuu xoolihiisa iibsadee wuxuu soo iibsanaya iibsadee dhammaysta danihiisa ee ay noqosho ku jiraan markaa uun iisoo sheega baan ku yidhi buu yidhi markii dambe haddana u yimaadeene waxaa la yidhi safarkii waa dhaqaaqayaa waxaanay qabanayaan sham markaas baan iska furay buu leeyay wixii igu xidhnaa xadhigii iyo wixii ku xidhnaa buu iska furay dabeetana wuu xidhxidhay salmaan wuxuu ka tegayaa guri barwaaqaysan oo xoolayaaliin oo maalyaallo oo magac iyo maamuusu ku leeyahay wuxuu u socdaa meel aanu garanaynin oo horeba u arag cid aanu garanayna wuu sii raacaya laakiin waxa uu u safraya waxa weyaan inuu xaq helo noloshiisu inay mudba'in noqoto uu diin saxa helo ayaa kala weyn cunadan iyo gurigan iyo waxaan oo dhan walidaalika buu safarkan bilaabay qoladiibuu raacay markuu raacay wuxuu yimi sham sham markii uu yimina wuxuu ku yidhi war diintan cidda haysata ayaa ugu fadli badan bali tilmaama diintan maan rabaa bal inaan wax ka ogaadee cidda u aqoon yahansane ugu fiicanee xaqnimo diintan u haysata ii sheega usquf fi kiniisa baa loo tilmaamay usquf usqufku waa nooc min bishop wadaad kaniisad haysta ayaa loo tilmaamay waxaa la yidhi ninkaas baa inta halkan joogto u roon ninkii baan u imi buu yidhi waxaan ku idhi bu niyow diintan baan doonayaa waxa aan rabaa inaan adiga kuu shaqeeyo adna aada waxi bartid oo aan diintanna kaa barto kulana cibaadaysto kula tukado ninkii wuxuu yihi fadkul soo dhaafde marka salmaan jay oo isbahaan ku taalla isbahaan waa pershiyada shishe ayuu lug ka soo bilaabay sham buu tegey waa safar aada u dheer safarkaa kumaankumka kilomitira wuxuu u marayay inuu xaq raadiyo meeshii markuu yimina wuxuu yidhi waryaa ugu aqoon yahansan oo diintan si fiican u garanaya waxaa loo tilmaamay wadaad bishop oo kiniisad jooga ninkiina wuu u yimi ninkii codsigiisii buu u dhiibtay inaan kuu shaqeeyana waan rabaa buu leeyey inaad waxna i barto kulana tukadana waan doonayaa soo dhaaf buu ku yidhi laakiin tajribadiisii uu xaqa ku raadinayey waxaa galay hakad waxa uu la kulmay nasiib daro nimaanay diintu dhab ku ahayn nin shicaarka uu taagay iyo calaamadda u taagan iyo waxa uu rumaysan yahe meeshuu matelaya dhaqankiisa kale aanay isku mid ahayn waa nin dadka yidhaahdo sadaqadaysta waxla baxa kan sameeya xoola soo ururiya dabeetana isagu iska qaataan masaakiinna siinin cid kalena siinin waa rajul suu waa nimaan si fiican uga tarjumaynin diintii uu rumaysnaa wuxuu leeyahy ninka kani rajula saw-in buu ahaa dadku sadaqadan fari jiro oo uu ku boorin jiray marka loo keenana sadaqaadkaa loo soo ururiyana isaga ayuunbaa meel iska dhigan jiray buu yidhi oo masaakiinta muusin jirin ilaa iyo uu ka urursaday buu yidhi toddoba qilaal qilaalku waa eh, jarra weyn waa bahashan maxaa la yidhahdaa jalxad ashuun ashuun weyn toddoba jalxadood ama ashuun oo waaweyn ayuu meel ku qarsaday oo urursaday wuxuu salmaan leeyahay ninkan aad baan u nacay aad ayaan u nacay waad nacaysaa qofka markaad xaqiiqadiisa ogaato qof aad salahayd diin ka dugso oo isagu dadka khiyaamaynayo o guraya waxoogaagii masaakiinta loo ururiyey markaad aragto mabda'ayo waxaba uu ku nacsiinaya laakiin ninkani xaqiiqa raadis buu ahaa ninkan unbuu nacayo mu odhan maca diinta tan dadku wax khiyaamaynayan wuxuu arkay inuu ninkani si qaldan diinta uu isticmaalayo dhaqanka soomaalida waxaa ka mid ah ama soomaali badan baad arkaysaa carabta ha sheegin buu kuleeya war carabta dad khayr le iyo dad xunba waa leeyihi waxaa laga yaabaa un mashkilad isaga kasoo martay nin carbeed ama waxoogaa lacaga ka qaaday ama dafiray ama adoonsaday ama eryaday ama wadan ka saaray ama intaa inuu ku saleeyo diinta dhammaanteedba diinta iyo carabnimada waa kala nooc rajulu suu haddaad la kulantay ama rajulu sawin nin xun haddaad la kulantay macnaheedu maaha inay diintu xun tahay salmaan wuxuu leeyahay ninkii baa geeriyooday markii ay damceen nasaaradii inay aasaan baa waxaan ku yidhi buu yidhi waryaadhe ninkani nin xun buu ahaa markaasa waxaa la yidhi maxaad ku garanaysaa waxaan idhi weli ninkani sadaqadana wuu idin fari jiray isagaana urursan jiray maxaad taa ku garanaysaa waa ka kansigiisii halkaa yaalla buu yidhi halkaa ka raadiya meeshii baa la baadhay waxaa la helay toddoba ashuun ama toddoba jalxadood oo uu ku jiro dahab iyo waraq ka buuxa silver iyo fida silver iyo gold halkaa ka buuxa markii ay arkeen bay waxay yidhaahdeen wallaahi inaanan aasaynin dabeetana inta la rajmiyey baa meydkiisii la salbiyey oo iskaga tageen waa la isbaadhbaadhay kiniisadii nin kaloo sheekhaa la keenay ninkii sheekh ahaa salmaan wuxuu leeyahay ninkan dambe loo keenay nin baa lay keenay buu yidhi فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه nin baa la keenay buu leeyahay aanan anigu arag nin shan tukada mooyaane cahdigii salmaan ninka shanta tukada kumuha dee saxaabadii la yaqaanay bay ahaayeen nin shan salaadood tukado oo dee wax walaaqa lama aqoon waxaa la yaqaanay nin shan salaadood tukado oo ilaahay rumaysan oo saxaabiyo dee ragga raggaa ku jira baa la yaqaanay idan waxa uu mithaal ku bixinaya salmaan alfarisi wuxuu leeyahay maan arag nin shan tukada mooyaane ninkaasi nin ka fadli badan noloshayda maan soo arag buu leeyahay yacni saxaabada nebiga mooyaane cid kale oo ninkaa ka fadli badan ninkii kale lay keenay maan arag buu leeyahay nin adduunka zaahiday buu ahaa buu yidhi aan adduun urursigii qiimalo lahayn aakhiro u go-ay habeen iyo maalinba ilaahay baryaya dabeetana ninkan baan waxaan u jeclaaday buu yidhi si qof loo jeclaado sida ugu badan si aanan cidba weliga u jeclaanin ayaa ninkan u jeclaaday rajulka saalixahi qofka mabdaa wuu jeclaysiiya rajulku hadduu dhab ka yahay mabdu oo uu saalix yahay oo isagu multasim iyo dabaqayo wacdigiisa badani ma jeclaysiiyo laakiin waxaa jeclaysiiya dhaqankan laga arkay ee ah siduu islaamnimada u dabaqayo ninkaas tajribadii koowaad ee ninkii hore ula galay way ka fashisay tajribadii labaad ee uu ninkan la galay waxay noqotay tajriba naajixa laakiin muddo markii la joogay ninkiibaa xadaratulwafaat geerida baa ku soo ururtay markuu arkay ninkii inuu xanuunsanayo waktigii geerida uu joogo ayaa waxaan idhi buu yidhi hebelow waan kula joogay aadna waan kuu jeclaa si aanan adiga hortaa cid u jeclaan baan kuu jeclaa maantana waxaa ii muuqata inay kugu soo ururtay il geeriyaad baad maantana leedahay waxaan rabaa inaad ii dardaarantid ee yaad ii dardaarmaysaa masalada tan waxaynu ka fahmaynaa isagoo salmaan diintii fahmay oo ku dhaqmay ayaa haddana qofku wuxuu u baahan yahay xaqa ciduu la gargaarsado kelidu ma qurux badna wuxuu raadinayaa cid markuu caajiso iyadu dhiiran oo xaqa u sheegta markuu daciifo isagu xaqa u sheega cid ay diinta isu gargaarsadaa buu raadinayaa saaxiibku waa wax weyn iyo jamaacada iyo bulshadu keliduna waa wax dhib badan walidalik salmaan isagoo xaqii fahmo ninkan aada u jeclaad oo diintii ka gartay ayuu haddana wuxuu ku leeyahay ninkii adiga waa kana waad sii socotaa laakiin weli saaxiib baan u baahnay ee yaad igula dardaarmaysaa maxaadse ii dardaarmaysaa maxaad ifaraysa ninkii wuxuu ku yidhi anigu maanta garan maayo mabda'an aan haysto cid haysato dunida hor korkiisa joogta garan maayo dadkii way dhinteen buu yidhi xaqa raa xaqa ku sugnaa waa madheen waxaana soo hadhay dad diintii bedelay oo ka tegey nin uun baan iminka sii garanayaa buu leeyahy raggan xaqa ku tuhmayey ninkaas wuxuu joogaa buu yidhi mawsil mawsalku waa magaaladana taqaaniina ciraaqa shaamna marka wuu joogaa nin mawsil jooga uun baan garanayaa buu yidhi ragga aan isleeyahay xaq baa ku sii hadhay raggii kale madhe eh kaas baan garanayaa buu yidhi salmaan alfarasi awalba xaq buu u socday meesha waxaa ka muuqata inta badan ahluxaqu inay dad yar yihiin dadka inta badanina inay iska lusan yihiin salmaan awalba beershiya wuxuu lugta uga soo bilaabay inuu xaq raadiyo maanta oo loo sheegay saaxib kale ay diinta isku gargaarsanayaanna wuu raadinayaa salmaan shaam buu ka tegey mawsil buu tegey markuu ninkii u tegeyna wuxuu ku yidhi ninkii kale waa dhintay saaxiibkii ahaa markii la aasay buu iskaga tegey shaam buu qabtay shaam ninkii ugu tegey wuxuu ku yidhi warniyahow waxaa ii kaa soo dardaarmay sheekhaasi hebel loodhan jiray caynka ayaa caynka ahaa ee aan la joogay markii uu geeriyoonayaan ku yidhi ii dardaarno adaa la ii kaa soo dardaarmay ninkii wuxuu ku yidhi bes haddii hebel kulu soo dardaarmay kaalay ila joog aniga ila joog ninkii saddexaad weeyaan kana waan la joogay buu yidhi fawajadtuhu khayra rajulin calaa amri saaxibi nin wanaagsan oo halkii saaxiibkii maray isna maraya buu ahaa buu leeyahy waa rixlaad ayuu ku jiraa xaq lagu raadinayo rixlo ka gedisan kuwa maanta inta badan dunida la galo ninkii muddo markuu joogay ayaa isagana nin kaleo da-un buu iska ahayee tiisii soo ururtay salmaan haddana kelinimadii baa dhiftay mar kaluu su-aashii bilaabay uu leeyahay warniyow adigana waan ku arkaa geeridii waa kugu soo socotaa arrinkaygana waad ogay sidaan kuugu imina waa kuu muuqatay dee yaad kale maanta ii dardaarmaysa yaad adna ay bunay wallaahi ma aclamu rajula calaa mili ma kunna calayhi ilaa rajula binasiibiin ninkiina wuxuu ku yidhi maanta anugu garan maayo cid haysata wixii anagu aanu haysanay ilaa iyo nin jooga magaalo kale oo iyana nasiibiin la yidhaahdo mooyaane ee ninkaa raadcayso oo qabo salmaan weli baadi goob xaqeed buu ku jiraa safarkiisu haddana xidhxidhay saddex nin baa geeriyooday kii afraad buu u socdaa salmaan wuxuu tegey nasiibiin markii saaxiibkii la aasay ee uu geeriyooday ayuu nasiibiin qabtay nin baan u imi buu yidhi isna raggii xaqa ka mid a oo isna raggii xaqa rumaysnaa ee haystay ka mid a ila joog buu isna yidhi ninkii nasiibin buu isna muddo la joogay waxaan helay buu idhi nin saaxiibadii wixii ay ku sugnaayeen isna ku sugan isna markaan muddo la joogay buu yidhi baa geeridii kusoo ururtay markaasaan ku yidhi buu yidhi hebelow waad ogeydo hebel baa hebel ii dardaarmay hebel kalena hebel buu ii dardaarmay hebel kalena mosel baa laysoo dardaarmay kadibna adaa laysoo dardaarmay waa ninkii afraad bal yaad adna ii dardaarmaysa yaad adna ii dardaarmaysa wuxuu hi wallaahi ma naclamu axada baqiya calaa amrina aamuruka an taatiyahu ilaa rajula bicamuuriya meesha camuuriya la yidhahdo camuuriyadii caanka ahayd ee khilaafata haaruun rashiid dhulkii la furanayay ahayd camuuriye mooyaane meel kale cid kale oo aan kuu tilmaamo garan maayo magaalada camuuriya la yidhaahdo beledkaasaa nin ku ogaa xaq haysta dee haddii aad jeceshahay ninkaa aad buu ku yidhi saaxiibkiisanina waa geeriyooday dabeetana waa ka safray waa safarkii imisaad markaa waa kii shanaad yani sham buu bershiyu ka yimi oo sham buu yimi ninkii hore ula joogay wuu dhintay kii labaad ee ula joogaa dhintay wuu ka safro ciraaq buu qabto mawsal buu tegey kii uu la joogay baa dhintay wuu ka safro nasiibiin buu tegey waa sham iyaba udhexaysaa mawsal dhexdeeda nasiibiin ninkii joogaa dhintay wuu ka tago camuuriyu qabtay camuuriyo ninkii joogay ayuu yimi oo wuxuu leeyahy ninkiibaa soo dhaweeyey isna xaq wuu tilmaamay waa la joogay muddo markuu la joogay ayaa wuxuu yidhi waxaan ku hamiyey bal waxoogaana xoolana inaan dhaqdo waxaan dhaqday buu yidhi markaasi in lo ah iyo hunayma neef yaroo adhiya ama adhi yar baqaraat iyo hunayma ayaan dhaqday buu leeyahy intii isagoo dhaqday lana jooga sheekhaasi jooga camuuriya ayaa isagana geeridii ku timi buu yidhi markaasaan idhi buu yihi bal adna dardaaran yaad ifaraysaa xaggaanse u kaca wuxuu igu yidhi buu yidhi niyow aniga waa soo ururtay cid aan kuu tilmaamo mabda'e aanu haysanay diintii masiixiga ahayd ama kristanka ahayd oo aan la bedelina rasmigiiya cid aan kuu tilmaamo haysata ma haya buu yidhi waa wakti ay faaftay yani diinta masiixiyadda bedelkeedii waxaa ka qayb qaatay boqorkii qustantiin lo odhan jiray iyo shirkii niqiya lo odhan jiray shirar baa lagu bedelay boqor aan isagu diinba haysan baa nimankan isugu yeedhay dabeetana laba kun oo qof dad ku dhadhow baa isu yimi labada kun oo qof saddex boqol iyo koob iyo toddobaatan kooxabaa dhan isu raacday kooxdaasuu taageeray waa kooxdii lahayd ciise inay ilaah weeyaan iyo waa abeeca ilaahiy iyo abeeco kale buu wada leeyahy kooxdaasuu taageeray kooxihii kale waxaa lagu soo rogay dowladdii romanisku markaasi in kanaa'istooda lala wareego kutubtooda la gumo wax walba la cadaadiyo hardaqa lagu xukumo zanaadiqa lagu xukumo kooxdan yaree dowladda raacsiisan iyo madhabkeedii baa faafay idan meelahaasi romanisku ka yara foguun midhar ku libdhay oo wadaadaa mooyaane cumuuman diintii dowladdaad dunida haysata marka kan marka ninba nin buu u tilmaamaya uu leeya uu ninkaasba in yar u qarsoon tahay oo aan filaya raggii ragga hore ka soo hadhay inuu yahay akhiiran ninkan markii uu yimi ninkani wuxuu leeyahay anigu cid kaloo aan kuu tilmaamo garan maayo laakiin dardaaran kale ayaan ku siinaya niyo waxaa soo galay wakti nebi uu soo bixi doonabaa soo dhowaaday nebigaas oo diintii nebi ibraahim dadka ku soo celin doona dhulka carbeedna ka soo bixi doona una soo hijiroon doona meel dhul bayna xaratayna dhul labadiisa dhinac ay xara tahay xarada waxaa la yidhaahdaa dhulkan fulkaanuu markuu ka qarxo buurahan sisibka noqda madiinana waxa la yaqaana labadeeda dhinacba in valkanayaal ka qarxeen dabeetana ay sisib tahay ninkaasi nebigaa soo bixi doonaa buu yihi wuxuu usoo hijroon doonaa dhul bayna xaratayn leh geedka timirta la yidhaahdana wuu aada ugu badan yahay nebigaasi wuxuu leeyahay buu yidhi calaamado aan kaa qarsoomi doonin calaamadihiisaasi waxaa ka mida buu yidhi hadyadda wuu qaataa ama se wuu cunaa sadaqada se ma cuno hadyadda wuu cunaa sadaqada se ma cuno labadiisa garab dhexdoodana khaatamu nubuwa shaabadii nebinimada ayaa labadiisa garab dhexdoodana ku taalla haddii aada awoodi karto dhulkaa qabo oo dee rajada ay nebigaasi soo bixi doonaan ku noolow buu leeyahy anuu cid kaloo aan kuu tilmaamo ma hayo salmaan alfarisi albaabkii culammadii kristanka ee uu dhex marmarayay waa ka soo oodanta welina xaq buu raadinayaa xaqa cimrigiisii qayb buu ku soo qaatay intaas oo dhul ana wuu maray isagoo xaq raadinaya haatanna xaqiibuu ku talagalay inuu balnatiijadiisa weli sii raadiyo waxaan go-aansaday buu yidhi markaasi inaan safro oo dhulkaa la tilmaamayo aanu safro ninkii camuurihii ay wada joogeen markii uu geeriyooday ee la aasay ayaan dhulkii camuuriya waxaan sii joogay buu yidhi in muddo ah kadib ayaa safar yimi qabiilada kalb la yidhaahda ee carbeed niman tujaaro ka tirsan baa yimi nimankii carbeed baa waxaa ku yidhi buu yidhi waryaare haddaan xoola idin siiyo may qaadaysaan oo dhulka carbeed may geynaysaan haa baa la yidhi loodaa iyo adhigaasaan haystaa buu yidhi qaata idinku qaata lood iyo naadhiganba bilaad ilcarab dhulka caynkaa iyo caynkaa u eeg igeeye waa ka aqbaleen waxaynu joognaa mar kale oo salmaan safar u xidhxidhanayo safarkan wuxuu hanti lahaaba wuu ku bixinaya inagu safarro badan baynu usoo xidhxidhanay laga yaabo waxaynu hanti lahaynba inaynu ku soo bixinay iyo wax loo amaahdayba laakiin safaradaasoo dhamme waxay ku salaysnaayeen xoog sitag iyo beris raadin salmaan laakiin weli safarkiisu wuxuu ku salaysay inuu xaq raadiyo naftiisana uu badbaadiyo waxa uu markan taagan yahay wixii uu xoolo haystay ee yaraayo uu haystay oo dhan inuu qadimo liajli meel uu rajaynayo in nebi ka soo bixi doono inuu u dhowaado tago saas buu nimankan xoolihiisii ku siiyey dabeetana way soo kaxeeyeen shan ninoo horena wuu soo maray marka nimankii carbeed way khiyaameeyeen qolo qowlaysataa bay ahaayeen dhexda markay marayeen ayuunbaa inta xadhigga la isugu jiiday ayaa la yidhi waa addoon yar aanu ka soo iibsanay camuuriya yaa naga iibsanaya salmaanoo xaqii raadinaya ayaa isagoo addoonnimo loo iibiyey nin yahuudiya bay ka iibiyeen oo ay addoonnimo uga iibiyeen idan isagoo wuxuu hanti haystay bixiyey oo weli xaq raadinaya ayuu haddana dhibtan la kulmay cusub ee ah inuu addoonnimo ku dhaco oo ninkii xorta ahaa ee reer wax haystee ladan ka dhashay ee xaq uu raadinaya u safray maanta wuxuu taagan yahay addoon waxaa laga yaaba soomaalida iyo dadka maanta jooga markay addoonka maqlaan inay ka fekeraan nin madow war addoonku nin madow ma ahaan jirin addoonku ninkii laga xoog badan yunbu ahaan jiray dunidii hore marka la isku duulo cid la qabsado ciddaa xoolahood iyo dumarkana waa la kaxaysan jiruun raggana addoonnimun baa loo iibin jiray ama white man ahow ama bersian ahow ama african ahow ama waxa doonta ahow haddii lagu qabto waa lagu iibinayuna waa laga xoog batay salmaan nin madow maaha nin nin bersiana buu ahaa suhayba rumi saxaabigii la odhan jiray nin romanabo laakiin baabkaa laysuma eegaynin cidaad ka dhalatay iyo ma cadaan baa tiyo ma madow baa tiyo warkaasi ma jiro haddii lagaa xoog bato waa lagu iibinayey salmaan alfarisi waa la qabtay xoolihiina waa laga qaaday dhulkii carbeed markii la yimiyo yahuudiya meelihii ay deganeeyeen waa la iibiyey nin yahuudiya baa laga iibiyey ninkii yahuudiga layga iibiyey buu leeyay waxaan arkay inuu horta dhul timir iyo waxla baan imi raja ay gashay buu leeyahay ah inaan soo dhadhowaaday geed timiraadkani waa geed cajiiba sheekha nabulsi baa wuxuu tilmaamayaa timirta hadda madiine ku taallaa buu yidhi waxaan rajaynaya inay tahay untii nebi maxamed markuu noolaa ku taallay waxba iska bedelin buu leeyahy waayo timirtu waxay ka mid tahay dhirta cimriga dheer leh ilaa lix kun oo sannadood bay jirtaa bay ragga bar sheegayaan yani kumaan kun sannadood bay jiri kartaa lacalla inkastoo imika laga yaabo in cimaaradaba lagu bedelay iyo dahre iyo wax laakiin haddana waxaa sii hadhay un inay yihiin baa suurtagal ah tii waagaasii ku taallay un yani waa timirta waa geed aada u cimri dheer aan isbedelin ninkii yahuudiga markii layga iibiyey ee aan timir iyo wax arkay waxaan rajeeyey buu yidhi meelihii uu saxiifay ii sifeeyey meelo la mida un inaan imi anigoo ninkii maalin la jooga ninkii nin kaloo yahuudiya ayuu ka siiibiyey reer banu qurayda ayuunbuu akhiiran gacantooda ku dhacay riwaayaadka qaarkoodna waxay ku koobsanayaan inuu ninkaa hore uun meeshan lagaga iibiyay ahayd nin kale un baa u yimi calaa kulli xaal waxaa muuqato un inuu yimi banu qurayda inuu yimi waa magaaladii madiine ahayd dabeetana ninkii yahuudiga layga iibiyey buu yidhi ayaa nin u yimi ninkan u yimi waa in adeerkii buu yidhi oo reer banu qurayda ah fabtaacanii minhu isagii buu iga iibsaday buu leeyahy nin reer banu qurayda ah oo toddobaad ayaa iibsaday dabeetana madiina la igeeyey buu yidhi markii hore meeshu madiine may ahayn meel yahuudi deganta lacalla inay khaybar meelahaasi ahayd oo suurtagal ayaa markii hore lagaga iibiyey dabeetana ninkii nin kaleo ilmaadeeriyiin baa u yimi wuxuu yidhi ninkan xoogganee addoonkaa iga iibi kiibaa iga sii iibsaday buu yidhi dabeetana waxa la geeyey waa addoon labaad buu markaa loo sii iibsanaya isagoo gacantii labaad ee addoonnimoa ku jira ayuu yimi magaalada madiina markaan madiine imi buu yidhi ayaan waxaan ka dareemay buu yidhi magaaladan inay tahay magaaladii lai sifeeyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa makaa laga soo saaray buu yidhi makuu muddo joogay laakiin wax wara anigu kamaan maqal buu yidhi waayo waxaan ahaa nin addoona oo beer qoda oo meeshaasuu dee lagu shaqaysto jooga oo aan war badan magaalada iyo waxa wararka ka imanaya maka iyo waxa aan ka war haynin maalintii dambe anigoo geed dusha ka saaran buu leeya geedtimireed dushii anigoo saaran oo ninkii lahaayee aan addoonkiisa ahana uu meesha hoose fadhiya buu yidhi ayaa nin kaleo ilmaadeeriyiin u yimi markaasuu wuxuu yidhi ya fulaan qaatala allahu banii qayla wallahi inahum alana lamujtamicuuna biquba calaa rajuli qadima calayhi min makata alyowm yazcumuuna anahu nabiy nin kale u yimi oo warramayo leh balaaya allaha ku soo dejiyo nimankii reer hebele awsiya khasraj buu ujeedaa ansaartii nimankii reer hebel hadda waxay ku wada urursan yihiin qubo meesha la yidhaahda bay joogaan nin baa uga yimi maka sheeganaya inuu nebi yahay yacnii wuxuu ka warramaya salmaan alfarisi isagoo weli addoon ah oo geed timireed saaran oo sayidkiisiina hoos joogo oo geedkii ka shaqaynaya in war yimi sayidka loo sheegayo oo la leeyahay magaaladii madiine ahaa waxaa soo galay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii aan warkii maqlay buu yidhi akhadatni alcurawaau ay alximya waa qandhaa igu jabtay buu leeyahy markaan warkii maqlay farxad daraaddeed ilaa aan u maleeyey buu yidhi inaan geedkaba ka soo dhacayo geedkiiba intaan dhaksa uga soo daadegay ayaa ninkii ku yidhi buu yidhi anigoo isilowsan oo ordaya intaan geed ka soo daadegay maada taquul maada taquul war maxaa tidhi maxaa tidhi warkii igu celi baan leeyahay buu yidhi ninkii sayidkaygiio halkan taagan baa cadhooday buu yidhi oo dhir baa labada indhood ka jaray addoonkan geedka saaran ee la rabay inuu geed ka shaqeeyo ee wardoonka ah ee labada nina iswaraysanaya dhex ordayeele maxaa tidhi ayuu ka cadhooday wuxuu yidhi dhir baaxuu indhaha iga soo jaray isagoo igule buu yidhi maa laka walihaada aqbil calaa camalik waar adiga iyo waxan maxaa idinkala galay oradoo shaqadaada qabsa buu igu yidhi buu yidhi waxaan idhi buuhi qultu laa shay inamaa aradtu an astasbitahu cama qaal waxba igama geline wuxuun baan rabay inaan warka runtiisa ogaado baan ku idhi buu yidhi muddu salmaan addoonnimadiisii haddana iskaga jiray waxoogaa baan urursaday buu yidhi dabeetana galabnimadii markay fiidkii noqotay baan tegey buu yidhi quba ayaan ugu tegey buu yidhi nebigoo jooga waxaan ku idhi buu yidhi waxa isoo gaadhay inaad nin saalixa tahy asxaabtaadiina inay kula socoto dad dee qariiba aad tihiin oo magaalada aan qariib ku ah qariibkuna kolleyba waa baahan yihi waxoogaa sadaqo aan ururiyey baan hayaa waxaanaan arkayaa cid la siiya inay idinku xaq badan tihiin dee bal sadaqadan qaata baan ku idhi buu yidhi waa waxoogaa sadaqo aan idin siiyey markii aan u dhiibay buu yidhi intuu xaggaa isaga duway ayuu saxaabadiisii wuxuu ku yidhi buu yihi kulu cuna isna gacantiisa wuu ka haystay buu leeyahy salmaan tilmaamtii ninkii camuuriyo joogay uu soo siiyey maxay ahayd dhul bayna xaratayn oo timir leh ayuu ka soo bixi doonaa nebigaasi sadaqadana ma cuno hadyaddana wuu cunaa khaatimu nubuwana dhabarkuu kaga yaalaa salmaan arrimihii buu rabaa inuu baadi doono markaa markaan arkay inaanu cunayn buu yidhi ayaan inagu yidhi ha tani waa horta mid ka mid a arrimihii waa noqday buu yidhi nebiguna madiine ayuu qabtay buu yidhi maalin kale ayaan haddana u imi waxaan ku yidhi buu yidhi waxaan arkay buu yidhi inaad cunaynin sadaqada hadyadan baan kuu sidaa ee qaado hadyaddii buu nebigu cunay buu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saxaabadiisiina waxbuu ka siiyey markaasaa naftaydii waxaan ka idhi buu yidhi haatan isnataan halkaa horta labaad haysaa baan idhi buu yidhi laba ayaa kuu caddaaday beri dambe maalin dambaan u imi buu yidhi xabaalii baqiici alqarqad nebigoo jooga oo jinaaso soo raacay meyd soo raacay oo laba maro sita oo saxaabadiisii dhex fadhiya baan u imi buu yidhi markaasaan salaamay buu yidhi dabeetana halkan dhabarkiisaan ku werwareegay buu yidhi anigoo eegeegaya wuxuu rabaa inuu arko dhabarkiisa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh labada garab dhexdooda wuxuu ku lahaa khaatimu nubuwa oo ah shaabad nebinimo timo u baxay sidii khaatamka ama maxaa la ydhahaa shaabadda sideedoo kale u samaysan oo nebinimadiisa tilmaamaya maamed rasuulullahi ay qoran tahay waxaan eegay buu yidhi dhabarkiisii khaatamu nubuwa ayaan ka eegeegay buu yidhi anigoo baadhbaadhaya ayuu i arkay buu yidhi ninkaygan de kolba xagga dambe ka wareegaya qof waad garanaysaa un de kolba intuu dhabarkaaga istaago raba inuu ku eego markaasuu maradii ka rogay buu yidhi maradii uu sitay buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi ka rogay waan eegay buu yidhi khaatamu nubuwana waan arkay dabeetana intaan ooyey ayaan anigoo dhunkanaya kusoo foorarsaday buu yidhi markaasuu igu yidhi buu yidhi war soo wareeg wuu isoo wareejiyey markaasaan sheekadaydii uga sheekeeyey buu yidhi sheekadani aynu hadda wadno ee ka soo bilaabmaysay isbahanin isagoo jooga qaryadii jayi la odhan jiray sheekadaasaan tilmaamay buu yidhi markaan sheekadii u sheegay sida aan ibnu cabaas hadda kuugu sheekaynaya markaan nebiga ugu sheegay ayaa faacjaba rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam an yasmaca dalika asxaabu wuxuu nebigu jeclaystay buu yidhi in saxaabadoona maqlaan wuxuu yidhi war balkaalaya dhegaysta ballinkan warkiisa warkii baan akhriyey buu leeyahy saxaabadii o dhan baa warkii u sheegay addoon baan ahaa buu leeyahy salmaan addoonnimadii baan ku mashquulay dagaalkii beder iyo uxud toona kama qayb gelin maalintii dambe ayuu nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi katib ya salmaan salmaanow mukaataba samee mukaatabadu waxa weeyaan ninka addoonkaa oo isagu is iibsada yani waxa weeyaan cidduu addoonka u yahay ayuu heshiis la gelaya wuxuu leeya niya waan intaasoo xoolaa ku siiyo dee ifasax markaad intaasoo xoolaa ii keenta buu leeyahy fasax baa tahay wuxuu igu yidhi buu yidhi nebigi katib ya salmaan ninkan yahuudigaa heshiisa la soo gal mukaataba la soo gal qoraal la soo samayso oo wax ku soo heshiiya ninkii baan u imi buu yidhi kitaabadii baanu wada samaysanay wuxuu yidhi buu yidhi waxaan kugu sii daynayaa saddex boqol oo geetimireed inaad halkaa bannaan ka beertid oo cusub iyo afartan wiqiyadood oo dahaba inaad ii keento wuxuu rabaa ninkan yahuudiga inuu ninkan dhigmiirto aanu sii daynin saasi daraaddeed wuxuu leeyahay eedee diin ahaana wuu arkaa ninkani xaggu usii socdo walidaalika wuxuu yidhi waxa aan kaa rabaa saddex boqol oo geetimireedna inaad beertid afartan waqiyadood oo dahabana inaad ii keentid nebigaan u imo waxaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ninkii heshiis baan la soo galay heshiiskuna intaasuu sheegaya nebigu saxaabadii buu la hadlo wuxuu yidhi acinu akhaakum war walaalkiinu soo gargaara raggii waa baxeen dabeetana waxaa lai keenay buu leeyay dhirtii yaryarade timirtee la abqaalayay nin soddon geedii keena mid labaatan keena mid shan iyo toban keena yani waxaa loogu deeqayaa dhirtimireedkii waa beeralaydii kale ee muslimiinta ahayd ee ansaar ahayd ayaa waxay igu soo deeqday buu yihi wadiyadii ama dhirtii yaryareed ee timirtee la beerayay ilaa iyo saddexdii boqole geedba la keenay buu yidhi dabeetana nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tag salmaanow meeshii lagu gurayey samee markaad dhammaysana ii yeedh adigu waxbaa ku ridine waan baxay buu yidhi wuxuu soo sameeyey dee meesha la abqaalayo waa tan inta la qodo meel yaroo biyo xidhana loo sameeyo saddex boqol oo god oo geetimireed lagu rido ayaan soo sameeyey buu yidhi markii aan soo dhameeyey baan soo noqday nebigaan u imi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dabeetana e d d buu yidhi adigu dhirtii baan u dhiibay mid walba gacantiisa ku abqaalay buu leeyahy nebigaa gacantiisa ku sameeyey salmaan wuxuu leeyahy ilaahay baan ku dhaartay inaan geed quri iga qaadhin buu yidhi wuxuu nebigu ii beeray saasii boqole geedee nebigu u beeray xabadi kama xumaanin ee saddexdii boqolba waxay noqdeen dhir baxaysa oo koraysa maalintii dambe ayaa waxaa dhacday buu yidhi nebigu dagaaladii uu galay ee maqaasidiisii mid ka mida intuu ka yimi ayuu wuxuu yidhi buu yidhi waxaa loo keenay xabad beeda in leegoo dahaba dabeetana wuxuu yidhi buu yidhi maa facala alfarisiyu lmukaatib ninkii farisiga ahaa bershiyanka ee kitaabada galay muxuu sameeyey waa lai yeedhay buu yidhi dabeetana wuxuu igu yidhi buu yidhi nebigu qaado tan oo iskaga soo bixi intaan sidaa u eegay baa waxaan ku ihi bu yidhi ilaahay rasuulkiisiyo de intan xagee kaga dhacaysa afartan waqiyadood baa laga rabaaye wixii wax yarun bay dhahaaye dabeetana intaan eegay baa waxaan ku ihi bu yidhi ilaahay rasuulkiisiyo ayna taqacu haadihi yaa rasuula allahi mima calay waxa laygu leeyahay inta tani xagee kaga dhacaysa nebigu wuxuu igu yidhi bu yidhi khudha fa ina allaha sayu'addiiha bika canka qaado ilaahay baa kaaga bixinaya intaasiy intii baan soo qaatay bu yidhi miisaankuun baa la saaray mise intiisiba waa ka badata wladii nafsu salmani biyadi arbaciina awqiya faawfaytum xaqahum actaqt afartan waqiyadood bay sidii ku noqotay buu intii yareeda aan salaa waxba noqon mayso ilaahay baa barakeeyey uu nebigu yihi qaad adigu iyo u geeyo miisaama iyadaa kuu noqon doontee waa geeyey buu yidhi waa la miisaamay afartankii bay noqotay xaqiisii oo dhan baan u oofsaday dabeetana markaas baan ka soo xoroobay buu leeyahy salman alfarisi markaa dagaalkii koowaad ee muslimiintu ay galaan ee isagu ka qayb qaataa wuxuu ahaa ghaswatu khandaq culamaai taariikhna waa kuwa sheega inkastoo riwaayadu sanad ahaan aanay asixin laakiin culamaai taarikh waxay sheegaan inuu ahaa ninkii lahaa makiidadii lagu badbaadiyey maxay madiina yani ninkii keenay farsamada ah ciidanka intan le kama hortegi karayne ee magaalada madiini waxay leedahay laba dhinac waa buur didib ah saa daraadeed farduhu ma ma roori karaan meel farda lagaaga soo weerari kama ciidamo caynkaasi kaa soo geli karaan ma aha dhanna waa beero oo beer baa xidha iyadana basaantiintu markay isku baxdo iyana maaha dhulu ciidan banaan uu kasoo dagaal geli kara maaha dhanka kale oo qura ee buurta yara sirc la yidhaha ku taalo dhankaasoo quray magaaladu ka furay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow dhankan furan aan god farasiyo waxba toonaanay ka tallaabin aan ka samayno waa tii dhankii loo qaybiyey saxaabadii inay godkaasi sameeyaan oo khandaqa meeshii loo bixiyey ansaar iyo muhaajiriin baa qolaba dhulka qeyb baa la siiyey nin walba in baa loo mitiriyey intaa salmaan nin xoogan buu ahaa dabeetana ansaar iyo iyo muhaajiriin baa isqabsaday oo qoloba waxay tidhi salmaan anagu naga midiye anagu naga midiye nebigu waa markuu lahaa salman mina ahl beyt salmaan xaggaygu ka tirsan yahy buu nebigu yihi ahlubeytku ka tirsan yahy salmaan ahlubeytka ayuu ka tirsan yahay maalintaa laga bilaabo dagaaluu nebigu galay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi salmaan kama maqnaanin qisatu salmaan sida imaamu axmed uu ugu soo aroorinayo ee musanadkiisa yacni dhul badan badan badan oo kale qisada ku soo aroortay laakiin waxaan qaadanay lafdigii ku soo arooray musnadu imaamu axmed waa sidaas qisada tan marka aan soo duuduubo waxa ay sheegaysaa insaanka saadiqa ee runta sheegaya ee xaqa raadinaya inuu ilaahay subxaana watacaala xaqa haleeshiiyo waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana ilahay wuxuu leeyahy kuwa anaga taayada u dirire u dagaalama ee raba inay xaqa helaan xaqaanu ku hanuuninaa baa la leeyahy subxaana wa tacaala waxay sheegaysaa qofka saadiqa ah inaanay caraaqishu dhib ku noqonin salmaan wuxuu la kulmay nimaan diinta ka run sheegaynin wuxuu kaloo la kulmay qurba meel diintuba ku yartoo kolba ninun la sheegayo meel heblaayo kun kilomitr la soconayo meel heblaayo nin la sheegayo intaasoo kunoo kilomitr buu salmaan socday oo aan wax la wataa jirinee cagahooda lagu soconayay isagoo mar kastaba raadinaya qof xaqa ugu gargaara taasi waxay sheegaysaa qofka muslimka ah iyo culammadii muslimiinta hore markaad u fiirsato rixlaadkay xaqa iyo diinta u geli jireen waxay ahaan jirtay rixlaad qaadheer walidaalik baa maa waraaa nahar culumaa intay ka soo safarto qaban jirtay caalamulislaam oo dhan lu ku mari jirtay marka taariikhda culamaai lxadiid akhrida waxa lagu odhanaya hebel labaatan jeer buu baqdaad soo galay labaatan kaba lug buu ku soo galay xaguu ninkan labaatanka jeer ka soo gelaya labaatanka jeer wuxuu ka yimaadaa samrakanda waraash iyo meelahan iminka dowladaha yaro googo-ay iyo bukhaare iyo dhulkaasa laga soo lugeynayey dabeetana baqdaad baa lug lagu gelayey makiya madiina lug lagu gelayey haddana shaam baa lug lagu gelayey falastiin iyo dhulkan baa lug lagu tegayey masar baa lug lagu gelayey intaas waxaa la raadinayay diin iyo xaq in la raadiyo waxaa loo sheegayay mararka qaarkood sanad culuwiyo qura ah sanad maxay ah sanad alxadiid xadaana fulan xadaana fulan ayuu wuxuu leeyahay halkan adiga kaa qaadanaya mar hadduu nool yahay sheekhii aad ka soo qaadatay maan isaga afkiisaba ka soo qaado inuu sanadka gaabsado daraaddeed ayuu u lugeynayay waxay qisadani tilmaamaysaa cilmigu wax la raadceeyo inuu yahy waxay tilmaamaysaa qofka murabbiga caqiido fiican leh wax loo lugeeyo inuu yahy waxay tilmaamaysaa saaxiibka diin kugu dhaamaa qof loo socdaale inuu yahay waxay tilmaamaysaa maalka inuu yahay diintu wax la siisto oo maalkaagoo dhan intaad iibiso si aad diin saxa iyo caqiido saxa iyo cibaado saxa u hesho in loo halgamo inay tahay waxay tilmaamaysaa caqabaadka qofku inaanu ku niyad jabin insaanka caasimkee wax go-aansada inay mashkiladii kaa hor timaado salmaan shan ninoo shan magaalo joogu u kala lugeeyenu ku tilmaamayna labadii koowaad mooyaane afartii kaleba u kala lugeeyey salmaan lugtuu nebiga u lugeynayay inuu raadceeyo addoonnimay geliso oo la kala iibiibsanayay kullu haadihi lmashkilaad kamay joojinin wixii uu raadinayay waxaynu garanaynaa qofku hadduu xaqa raadiyana ina ilaahay subxaana watacaala u gacan qabto niyada qofka muslimka ah baa khayru min camali niyadu hadday dhab tahay ilaahay baa subulka kuu fudaydinaya laakiin ilaahay wuxuu u taalacanayaa intay niyadaada tani saadiqatay intaad run sheegayso ma yare labaclabacbaayo caruurta iyo reerkaa kaxaynaya xaggeed geynaysaa wadanka iyo adhub odhanaya waan meesha beriskaa cidhiidhiyo waan iskaga tegaynaa meel lasii joogo badan maayo yacni niyadu intay adag tahay ay ku adag tahay inay dhabka tahay in diin la raadinayo intaad ogoshahay meel nebi uu filayo inuu kasoo bixi doono ayuu adhigiisii iyo lo-diisiiba siistay inuu niman raaco oo la tuso intay dhab inaga tahay inaynu hantideen iyo waxeena isticmaalno si caruurteennu u hanuunto si aynu xaqa ugu sugno si ay diin u bartaan intay dhab inaga tahay inaynu u gaajoonno inaynu caqiidadeenna saxano inaynu diinteenna hagaajisano waxaan u malaynayaa qisadatan walaalaha muctamarka qisadan doortay runtii inay dalaaladeeda leedahay weliba dadkeena galbeedka jooga inay dalaaladeeda u leedahay ragga badh baa inay halka yimaadaan safarro ku dhow kaa salmaan u soo maray umse layn ka qarxeen oo imise magaalo tegey oo bariya galbeedba dunida ka maray oo imise dayuuradood oo imise goor la xidhay oo imise wadan soo maray akhiiranna goobtan baraf kale ee qabou soo gaadhay berisku helay iyo xoogsi laakiin walilaahi alxamd haddaynu weli diintii hayno waxaa habboon markaasi inay siday ugu adkay dadkan diintu inayna ugu adkaato salmaan guri lagu ladan yuu ka tegey waxaan uga tegay inuu xaq raadiyo idan inuu xaqu noqdo shay agteenna qiimo ku leh oo maalinta aad aayad hesho xadiis hesho qof wax ku dhaamo oo aada dadka culammada ah samtigoodaa wax laga fahmaa yacni waxaa laga yaabaa nin caalim aan kelmad kuu sheegin laba habeenoo aada meel ula hoyato ama saddex habeenoo aada la joogto cibaadadiisu iyo dhaqankiisu inay kaaga raad bataan labaatan kitaaboo lagu akrinayay oo intaasoo sannadood lagu soo marinayay walidaalik waxaa habboon inaynu wanaaggu uu ahaado waxa aynu raadcaynayno ee goobayno inuu wanaag ahaado aakhirana inay noqoto meesha lama huraanka ah aynu ku xisaabtamayno sidaynu u hagaajisan lahayd wallahu aclam wabilahi towfiiq
جزا الله شيخنا شيخ صفحات اسماعيل خير الجزاء وبارك عليه آه، الله سبحانه جل وعلا anagana hanaga dhigo kuway muxaadarada qayimka ah wax ku qaata آه، saddex su-aalood baan insha allahu tacaala آه، sheikha weydiin doonaa marka dadweynaha waxaan codsanaynaa inay fadhiistaan maxaa yeelay muxaadaradii iyo su-aalaheedii آه، ayaa inoo socda insha allahu tacaala iyo ogeysiisyo muhiima marka hala fadhiisto walaalayaal آه، su-aasha koowaad saaiilku wuxuu leeyahay waxyaabihii loo sheegay ama salmaan alfarisi loo timaamay waxaa ka mid ahayd calaamad nebiga sala allahu caleyhi wasalam dhabarkiisa loogu sheegay haddaba calaamadaasi maxay ahayd
calaamad waa khaatama nubuwa waa calaamad tilmaamaysa inuu nebi maxamed nebi yahay oo dhabarka kaga taalay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kutub siira nakaad baa dhabar ka heli doonta insha allahu taala allahu aclam
jazaaka allahu khayran saa-ilka kale wuxuu leeyahay dabcan dhalinyarada ay su-aashanu ka timi sheikh waxau nahay dhalinyaro tiro badan oo dhulkan degan ama joogta annagoo og diinta islaamku inay xaq tahay wanaagsan tahay ayaa duruufta jirta iyo dhibaatada dhulka jirta ayaa waxay nagu adag tahay inaanu u qaadano sidii ay ahayd marka maxaa tala naga siinaysaa inaanu ku toosno diinta allah
ugu horeyn naftayda etiinaba waxaan kula dardaarmaya inaynu ilaahay ka baqano subxaana wa tacaala mar kasta oo laba shay ay iskhilaafaan insaanku ka u qiimaha weyn loo horeysiiya mar kastaoo laba shay aada noqoto inaad kala doorato insaanku waxaa caadiya inuu horeysiiyo ka u qiimaha weyn waxaan naftaydiiyo tiinaba kula dardaarmaya inaynu xaqa ku mintidno oo ku dhegsanaano nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo saxaabadiisu la fadhida ayuu wuxuu yidhi aakhiru zamaanka muslimiin waktiga dambe rag baa iman doona buu nebigu yidhi midkood ajarkiisu uu la mid yahay khamsiina minkum buu yidhi konton idinka idinka mida ula ajariyey saxaabada waa yaabeen waxay dhaheen yaa rasuullahi khamsiina mina w minhum ma konton annaga naga mida mise konton iyaga ka miduu la mid yihi maya wuxuu hi konton idinka idinka mida buu la ajariyey wuxuu nebigu ku sifeeyey waa dad nool wakti diintu ay tahay dhimbiil daba oo hadduu qofku hayana u guban doono hadduu sii daayana dee uu diinla-aan u bixi doono waxay tilmaamaysaa inagu weli waktigaa inaynan joogin baan u malaynaya laakiin inay rag wakti gaari doonaan diintu inay dhimbiilba ku noqon doonto imaa inuu diin la-aan u baxo iyo dhibil inaad haysaa dee wax fudud maaha haddii xabad dhuxul lagu yidhaha sacabkaa ku haysaad yeeli haddaad tuurtana dee daran oo wixii lagu yidhi ilaali lume haddaad haysana waa inaad gubataa macnaheedu wuxuu tilmaamayaa nebigu gubasho inay ka door bideen inay diin la-aan u baxaan waxaan tilmaamayaa markaasi diin la-aan wax ka liitaa ma jira qofka muslimkii diintiisa inuu ku yato oo xejisto hadi waaxida ka labaad aan dhallinyarada u tilmaamaya waxay tahay wadanadan dadkii joogay inay diin bartaan way adkaatay halka sababe koowaad aan isle way u adkaatayna waxa weeyaan luqadii carbeed baa ku adkaatay laakiin waxaan arkay luqada carbeed inay fudud tahay qofkii aqbala inuu barto haddaad aqbasho hal course oo lix bilood ama sagaal bilooda inaad masar ama suuriya ama sudan ama wadanada carbeed mid kamid aad tagto cours likayri naatiqiina biha baad soo qaadan kartaa oo lix bilooda ama sagaal bilooda waxaad soo noqon kartaa adigoo si fiican diintaadii u baran kara oo u akriyi kara waxaan aada ugu talinayaa ragga waaweyn iyo kuwa eriya cid walba iyo dumar iyo ragba in la soo qaato courskaasi likayri naatiqiina bihaya halkan ba hadda tarantriga waa saddex bilood saddex bilood saddex bilood waa wada soo maaha slo university baa loo tagaa in kuush lagu shaqo tago oo trentria laga soo baxo norwejiga lagu barto ama rusan hof in la barto ama in imtixaankii bergan testka la galo ama toval test inaad gasho waxaan o dham waa hunguri un dee war aakhirana inaad hal imtixaan u gasho miyaydin ku culustay tovalkii aakhira inaad gasho toval aad kutubtaada ku barato waa sittata shuhuur ogolow lix bilood sagaal bilood inaad reerka ka tagto yararka kaxaysida soo bartid cid kale soo bartid coors baad soo qaadanaysaa lix bilood ama sagaal bilooda wuxuu qofku soo noqonaya isagoo luqadii carbeed si fiican u fahmayay taasi waxay fudaydinaysaa kulamaa luqada carbeed aynu fahmno asalkii diinta salmaan muxuu ku yidhi qoladii kiniisadda joogtay war diintan asalkeeda ii sheega buu yidhi dabeetana wuxuu doonay inaan niman beershiyaan iyo diinta kiristanka u dhigdhigin hadda meeshii ay ka soo baxday iyo xaggii ay ka tibi inuu tagoo ka soo barto wax waliba waxay ku fiican yihiin asalkeeda inaad ka barato tarjamo af soomaaliya tarjamada ingiriisiga iyo kutub norwiji lagu akriyo aan akrinaya waxaas diin badan laga baran maayo diintu asal bay leedahay waxaan idinkula talinaya asalkaa barta dabeetana ku dhega wallahu aclam
jazaak allahu khayran sheekh mustafe su-aashan ciwaan waxaa looga dhigay talo iyo duco waxaan cunaa qaadka dhib badan ayuu igu hayaa naftayda reerkayga iyo caruurtaydaba waxaan in badan go-aansaday inaan joojiyo mase dhicin waxaan ka codsanayaa culimada iyo dadweynaha in layga duceeyo mar labaadka waxaan codsanayaa in aad talo iga siiso sidii aan qaadka ku joojin lahay
aafaadka ugu waaweyn ee ummadda soomaaliyeed haysta waxaa ka mid a daragaasi qaadka la yidhaahdo waxaa laga yaabaa in rag badani ku qosleen ninka kan laakiin anigu waxaan isleeyahay waa qof ka waramay xaqiiqada dhabtee jirta waddanka soomaaliya aafada qabiilka waxaa ka weyna taalla waa aafada qaadka oo aan odhan karo waa balaayooyinka ugu waaweyn ee mujtamaca haystee baabiiyey dagaalo badan iyo rabshado badan iyo dhib badan oo dhacdana ay keeneen waana muftaaxa fasaadka o dhan um lkhabais cindana qaad baa ka ah qaadna waxaa loo cunaan u malaynayaa uun waagii hore garasho la-aan iyo geed fiican oo la moodayey laakiin maanta waxaa macruufa inuu darag daraga ka midayay darag daraga ka mid oo caadiyaymy mukhadar caadiyaymy waa masale cilmiyan aan maanta u baahnayn dood badan waanan jeclahay qaadkaasi saynu ummadeenna uga badbaadin lahayn muddaan hadda ka fakerayay waddankeenii inaan ka dhisno urur aan shaqo kala qaban inuu qaad sharxa mooyaane waayo aqoon daraaba badatay oo wuxuu xuyey baa dadkii garan waayey aada baan u rajaynayaa in la sameeyo aan dan kala lahayna sharxa uun bahalka iyo aafadu mujtamaca ku hayo qaadku waa aafo aada u weyn waxdayntuna koow waxay ku xidhantahay mar koowaad niyo saadiqa iimaan dhabo qofka gala iimaaniyaadkiisa iyo caqiidadiisa uu kor u qaado alle ku-xidhnaantiisa uu badiyo laba waxay ku xidhan tahay asxaabta oo uu bedelo yacnii intii aada la sheekaysan jirtay ama sheeko taqaaneen ama wada qayali jirteen intaad ku xidhan tahay way adagtay inaad qaad iska dayso waayo markaad maanta diidee berri diido saa dambe midbaa sidunbaa ku imanaya ku odhanaya noocii dhaadheeraayo fiicnaa baan maanta sidaay kanun maanta isku day markaasaad maalinta anaad diidi doontaa maalin dambaa midinku imanaya waar hadiyad baa laysoo diray kartoon yaroo booliskana soo dhaafo iska dhan oo aan maanta cid inala wadaagin maanta uun kaga qaada marka kaa tegi maayo waayo waana saaxiibka waana wixii aa wada isticmaali jirteen marka markaad adigu shilinkaaga ka haysatay waxaa ka haysatay kan ka haysato miduu la ordaya kuusoo gelaya walidaalika waxaan leeyahay haddaad rabto inaad qaad dayso ama sigaar dayso ama waxaa dayso dadkiisa daa haddaad rabto inaad khamro dayso dadkeeda daa dadkeeda daa waa maxay waa mujtamaca mujtamac aan ahayn raac jamaacadan islaamiga ee tabliiqa la yidhaahdo oo dhallinyaradu qaarkood in badan xasaasiyad ka qabaan xasanaadkeeda waxaa ka mid a xasanaadkeeda waxaa ka mid a dadkan ay saartay ee kaxayso waxa ay faa'iidana ugu weyni waxa weeyaan bii'adii qofkan uu ku xidhnaabaa laga saaraayo bii'o kale la geeya dad kaluu bartaa jamaac kaluu raacaa si kaluu u fakaraa wixii uu ka sheekeyn jiray waxaan ahayn buu ka sheekeeyaa time tablekiisii baa la bedela qofku inuu time tablekiisa iyo nidaamkiisa o dhan bedela wax fudud maaha markay qofkan kaxeeyaan waxay bedelaan nidaamkiisii oo dhan time tablekiisii iyo si uu fakarayay waktiguu toosiyey waktiguu wax cunayey ciduu la sheekeysanayay ciduu ra wixiiba afartan kan casho cid kalaad caalam kalaad gashay oo ka gedisan caalamkii adiga iyo asxaabtaa ku noolayday waxaan leeyahay bii'ada inaad bedeshaa aad bay muhiim u tahay greenlandka kaalay baan leeyahay maalin dambe koob shaahna ka cabi hamarin ninka raba oslo jooga ee raba inuu qaadka iska daayo anugu greenland waxaan u malaynayaa iminka shan lix sannadood maba arag bidhaanteeda dareenna ilama mari basneeda mana imanin haddaad greenland iska dayso waanad sooba agmarin waxaan isleeyahy waad ka badbaadaysaa oo ah inaad masaajida shaqadaada markaad ka timaado masaajida tag markaad ka tagto gurigaagii qabo iyo xaafadaadii meeshaas lagu iibiyey asxaabtaa joogto iyo inta joogtaba iska daa waa midda labaad ee ilaahay dartii isaga daa waxaad ogaataa inuu macsi yahay waa macsi waxaad ogaataa inuu macsi yahay ilaahay dartii isaga daa ilaahay baa wax ka khayr badan kuugu bedelaya ilaahayna waxaan ka baryaa adiga iyo inta kale saadiqiinta rabta inay iska daysameen ilaahay subxaana watacaala ugu gargaaro waa iska daysaan waa dhiba dhibta in ilaahay bulshada ka fujiyo adiga iyo inta kaleba in alle subxaana watacaala idinka badbaadiyo wallahu aclam
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh walaalayaal maadadatani waxaa idin diyaarisay maktabat lhuda sidoo kale maktabat alhuda waxaad ka heli kartaan kutubta ajaladaha albumada qur-aanka tafaasiirta axaadiista muxaadaraadka maqal iyo muuqaalba maktabat alhuda waxay ku taallaa kasoo horjeedka masjidka abubakar sidiiq sigis street ee xaafadda islii nairobi kenya wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xidhiiri kartaan maktabat alhuda taleefon namber eber eber laba shan afar toddoba labo labo hal hal hal hal lix lix ama biobox koob iyo toban afartan eber eber hal eber eber nairobi kenya